Wasaaradda Biyaha iyo Tamarta Dowlad Goboleedka Hirshabelle ayaa maalintii lix iyo tobnaad gurmud biyo dhaamin ah ka wada deegaanada Baayaaley, Bukurre, Xagar iyo kuwo kale oo ka tirsan gobolka Hiiraan oo ay ku nool yihiin qoysas badan oo barakacyaal ah kuwaasi oo muddooyinkii lasoo dhaafay wajahayay xaalado adag sidoo kale wasaaradda tamarta iyo biyaha dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa qoysaskan u qeybisay agabyo lagu cabo biyaha qoysaskii ka faa'iideystay ayaa u mahad celiyay madaxda Hirshabelle gaar ahaan wasaaradda biyaha iyo tamarta Hirshabelle
wasaaradda waan u mahad celinaynaa waa u mahad celinaynaa waxaan leenahay wasaaradaha kale iyo ninka la yidhaha adduunka iyo adduun weynahu inuu maanta dadkan tabarta daran oo ninka la yidhaha biyihii oo ku yar oo ninka la yidhaha iyo baadownaban haysan oo hadda ninka la yidhaha sida aakhada ka jirta qof barakaco oo adduweyne uu yaqaano inay noogu soo daraan wixii naga dhimo war biyihii qayb waa ka haynaa in loo badiyaan rabnaa war ninka la yidhaha baadaa dadkaan u baahan yahay war dadkaan hoysoo u baahan yahay waxu haysta ma leh oo waa dad ninka la yidhaha guryihiisiga soo baxay meesha ninka la yidhaha haddar biyaha laga keeno waa ninka la yidhaahdo waa fog tahay biyana meeldheer hadda wacyiga lagu jiro lagama keeni karo meeshu ceelay rabtaa haddar ninka taaganaha xagaraa la yidhaha ceelow rabaa wasaaradaan ka codsanaynaa oo lala afar laabo intaasoo kun oo qoysaa meesha kusoo barakacda oo waddan kale fog jiri jirta ninka la yidhaahdo saasaan leenahay war meeshaanu gacanay rabtaa biyay rabtaa baaday rabtaa barakaca yaallo ceelay rabtaa
iskuduwaha wasaaradda biyaha iyo tamarta gobolka hiiraan injineer guure maxamed guure ayaa ka warbixiyey biyo dhaamintan waxaan joognaa hadda deegaanka xagar waxaan ka nimid deegaanka baayaaley waxaa kaloo hadda u soconnaa deegaanka bukurre ilaa iyo teedaan muddo hadda shan iyo toban cisho ah waxaan biyo dhaamin ka wadnay deegaanadan oo dadkii lagu soo barakacay oo ka soo barakacay eriya maxaas ilaa iyo dibugeliya khayraanle ee halkan iskugu soo aruureen annagu waxaa wakiil ka nahay wasaaradda biyaha iyo tamarta ee dowladgoboleedka hirshabeelle waxaa mahadda koowaad iska ilaha allah subxaana wa tacaala nuu suurtogeliya amnigan iyo sidaa nidaamka inaan wax u qaybsanno biyahana dadka u soo gaaraan mudane madaxweyne waa ku mahadsantihiin iyo mudane wasiir waxaa noqota in dad ka horreeya ka soo jawaabo baahida deegaanka ka jirto hadda muddo shan iyo toban cisho ilaa lix iyo toban cishaan wadnaa biidaamin labada maalin waxaan keenaynaa hayjiinaan qaybinaynay ilaan biyo markii la helo waxaa la rabaa biyihii weelka wax lagu qaadan lahaa annagu ka wasaaradda ahaan waa ka jawaabnay laakiin dadkii waxna loogu soo dhiibay iyo bulshada aan meeshaan kula kolonnay aad u kala fog tahay waxay noqotay in biyo laba kun ama kun iyo shan boqol loogu talagalay in la gaarsiiyo dad ilaa shan kun oo qoys ah la gaargaarsiiyo kuma filna haddaan leenahay hore u sheegnay biyo badanaa loo baahan yahay dadka waxa isku darsoomay colaado iyo abaaro marka waxaa jeclaan lahayn ayadoo annagoo og kaalinta ay geysatay hay-adda unisef ay ku mahadsan tahay inay biyodhaaminta koowaad wasaaradda siisay hay-adaha kale sida safety children iyo local NGOska sida wardi oo kale hay-adaha internationalka sida Oxfam oo kale inay ka soo jawaabaan dadkan biyaha degdega lagala soo gaaro deegaankan xagar bukurre ilaa iyo tagaan meesha ugu dhow biyaha hadda laga heli karo waa 30 kilomitir biyo laga soo qaado wax sahlan maaha marka madaxda madaxweyne waa maarsan tahay waxaa codsanaynaa wasaaradda gargaarka in ummaddan kala soo gaarto raashin iyo baada cunto